Ehelyadan oo ka hadlay dilka loo geystay wiilkooda oo ahaa askari ka tirsan maamulka la baxay Somalilan dilkan loo geystay askariga ayaa waxa uu dhacay horaantii bishan Agosto waxa uuna ka dhacay halka loo yaqaano buurta gacan libaax ee ku taala inta u dhaxaysa magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay Somalilan ehelada askariga la dilay oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in aysan marnaba qanci doonin ilaa lasoo qabto ciddii dishay wiilkooda lana horkeeno cadaaladda waxa ay tilmaameen inaysan marnaba diyo qaadan doonin wararka la sheegayo ee ah in ay diyo qaateenna ay yihiin waxba kama jiraan haddee buxugmaya wax lagu dileeyey talo reer iskoog yahay koox reer ah oo abaabulan ay soo abaabushay oo buurta saartay oo ay nagu yidhaahdeen annaga ayaa buurta saarannay cidday dilaan iyo cidda kaleba annaga ugu talagalnay oo haddee buxugmayay ay ku talagaleen dhibtaa wixii geystay waa la garanayaa annana waa garanaynaa islaamka ilahna waa garanaya sharciga ha nooloo keeno haddii wanaag la doonayo waa la diiday suuqa waxaa la geliyey maktabay qaateenoo akoon bay ku shugteenoo habsiir ba u taalla islaamka ilah waxaan u sheegay inaan magna qaadan meella ku saxiixin qaadanayna ilaa aan hawshaa naloo keeno wixii dhibtaa noo geystay koob iyo tobankii bishii sideedaad ee agos shirqoolkii ka dhacay ee ciidanka lagu shirqoolay dhacdadaasoo runtii lanoo geliyey magaaladana runtii magti bay qaateen waa diidno dee ilaahay baa qur-aankiisa runtii saddex waweyaan runtii ku caddeeyey saa daraaddeed marka annaguna waxaanu iminka taagannahay nimayaho waxa weeyaan hawshaas waxaanu magaalada dee lanoo geliyey la leeyahay waxbaa la qaateena waxba waxa weeyaan runtii tolkuma qaadan buurta gacan libaax waxaa ku jira maleeshiyo habbeeleed u abaabulan oo mararka qaar dagaallo uu dhex maro ciidanka somalilan dagaallo dhowr ah mar halkaasi ka dhacayna waxaa ku dhintay tiro maleeshiyo ah iyo askar ka tirsan maamulka biixi